kulanti wanaagsan dhegaystayaal magaalada toronto ee dalka canada waxaa jimcihii ka bilowday tartanka kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida tartankaas oo ah mid soo socday muddo ka badan soddon sano ayaa waxaa la qabtaa toddobaadka koowaad ee bisha juulaay sanadkiiba mar kooxo kubadda cagta ah oo isugu jira dhallinyaro iyo odayaal isaga kala yimid dalal ku yaalla waqooyiga america yurub iyo australia ayaa ka qayb galay ciyaaraha haddaba goorma ayuu soo bilowday toddobaadka soomaalida toronto yaa soo qaban qaabiya maxayse yihiin ahdaafta iyo faa'iidooyinka su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah muuse dhiblaawe oo ku magac dheer muuse abtiga oo ka mid ah guddiga ururka ciyaarahan isku soo dubarida ee loo soo gaabiyo today muuse kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsan tahay nuur bukhaari waana ku mahad celinayaa si sharafta iga soo xiriir celina boqolkiiba adiga mudan muuse bal inta aanan gelin taariikhda iyo sida aad kusoo bilowdeen ciyaarahan sanadaha socda bal kuwa hadda jimcihii bilowday noo faahfaahay sida ay ku bilowdeen kooxaha ka qaybgelaya iyo ilaa iyo hadda halka ay wax kala marayaan maasha allah waa aad iyo aad aa umahadsan tahay cayaarihii shalay ayay noo bilaabdeen oo jimco ahayd bisha julaayna toddobada ay ahayd cayaaraha si fiican ay horta noogu furmeen furitaanka cayaaraha waa taqaanaa oo cayaaro soma adduunka dhan laga wada imaanayo furitaankooda cayaarta ugu horreysana waxaan ku furnay magaala madaxdeena ottawa oo tiam ka socda iyo tiam magaaladan horseed yidhaahdo oo tolanta ka dhisan iyo cayaartii ugu horreysay aan ku furnay si fiican cayaar fiican oo aad iyo aad oo loo daawaday ka dhacday cayaartan kulli hal iyo iber ayaa ku badasay kooxdaas ottawa ka timid cayaartii labaadna stratham team la yidhaahdo ingiriiska noogu yimid iyo blue eagles oo magaala edmonton la yidhaahdo oo canada ka mid ah ayaa ayagana ayaa cayaarta cayaaray ilan hadi ever ayaa ingiriiska looga badiyey cayaar saddexaadna tower united oo isna u k ah iyo blue stars oo ah magaaladan hamilton oo toronto dhow ayaa ayagana dheeleen idan hal iyo ever ayaa cayaarta badisay cayaartii ugu dambeysana cardiff iyo hamilton oo cardiff oo u k ah iyana iyo hamilton ah magaalo ka dhisan toronto agteeda hamilton ah oo ontario la isku yidhaahdo iyo ayagana ayagana barbaray ku dhacda cayaarta ugu dambeysay ahayd hal iyo hal isma dhaafi waayeen maanta ayaa haddana cayaarihii maalinta labaad noo furmi doona insha allah gameka ugu horreyn oo four o'clock bilaabo doonana waxaa bilaabi doona cayaar aad u xiiso badan tiam shalay barbardhac noqday iyo tiamkii uu magaaladan ugu koob bad aad badnaa oo banaadir f c la yidhaahdo oo magaaladan toronto ka dhisan oo iyo iyo iyo hamilton ayaa gameka ugu horreya galabta ay cayaartay ku furmi doontaa waana cayaar aad iyo aad u xiiso badan la wada sugaayo gamam kale ku wada xigana safe team oo magaaladan toronto ka dhisan iyo blue eagles oo edmonton ah shalay cayaartay dixon oo magaaladan ka dhisan iyo blue stars oo hamilton ah iyo ohio oo iyana cayaarta ugu dambeysa ila cayaari doontaan khaalid mawlid oo magaaladan toronto ka dhisan marka cayaarihii saas isku qabsan ilaa iyo toddoba iyo toban team ayaa isku arki doona iyo afar team oo ayagan odayaasha ah oo waxaa maanta qiimo badan ayaa koob aan aanan ugu magacdananin odayo sraaj yidhaahdo oo magaaladan wadankan laga wadiyo kenya koob aan ugu magacdanosan odayaasha jiro afar team oo ka baxsan oo ayagana ku dheeli doonaan oo maraykanka iyo u k iyo toronto iyo odayaashii cayaarahan aasaasid kamid ah lagu xusi doonaa isagana ayaga dhinaca kale ayagana ka socdo oo imaan doona insha allahu tacaala marka cayaarihii saasay un isku dabajoog u yihiin siduu caadada ahaydna de waa adduunka dhan waa laga soo qulqulayaa gormada buuxaan waa waa toronto iyo iyo toddobaadkii soomaalida waana maadsanta weli waa waana waana waana saas ilaa ilaa iyo lix iyo tobanka waa saas isku daba socodsan insha allahu tacaala waa garta marka goorma ayaa lasoo xiri doonaa gabagabada cayaaraha lix iyo tobanka julaay ayaa lasoo xiri doonaa ilaa ko iyo toban maalmood ayay socon doonaan waa axaddan maanta beri ah axaddeeda kale ay soo xirmi doonaan waa lix iyo tobanka julaay waana maalintaas finalka insha allahu tacaala waayahay marka yaa soo qaban qaabiya ciyaarahan
cayaaraha waxaa qaban qaabaya la yidhaahdo toronto developmental association of youth oo marka lasoo gaabayo loo yaqaano today oo every year cayaarahan sameeya wakti geliya ummadda isu keena marka cayaaraha ururkaas today ayaa ayaa ayaa qaban qaabaya aana isku keena insha alla waaya marka bal faahfaahin naga sii waktiga ay soo bilowdeen iyo sooyaalka tartamada noocan oo kale ah walaa wakti badan ayaa cayaarahan socdaan ilaa sodomeeye ayay socdaan cayaarahana waa waa ilaa ninetyadii nineteen ninetygii ilaa iyo twenty twenty three waa waa cayaarahan waa waa socdaan laba sano un bay baaqdeen cayaarahan oo corona oo cayaaraha adduunka o dhan uu ka jiray labadaas sano keliya ay baaqdeen inta kale way socdeen cayaaraha hadde waa waxyaabihii lagu bilaabay waa waa history dheer waaye waxaa wadankan markii lasoo wada galay yaa washington iyo toronto iyo maadaama north america dadka magaca lahaa sportiga ay yimaadeen iyo cayaarahaas lagu bilaabay washington iyo toronto inay cayaaro ay ay bilaabaan ay dheelaan ahaan kadibna maashaas ka abuurmay somali weeg in la aaso dhalinyara dadka lasoo geliyo ilaa iyo maantana waa dadkaas isdhexgalkoodii iyo tiimam lasoo soo wada cayaaray qaarna soo wada cayaaray yaa lahaa oo magacii maamuus ka lahaa sportiga soomaaliya raggaasa kasoo ifbaxay maasha allah ilaa maantana de anigana meeshaan kasii qabano ilaa hadda waa waa waa noo socdaa soddonkaan sano waaba soddon iyo kow sano sanadkan maanta aan samaynayno waa sanadkii kow iyo soddonaad marka waa cayaarihiina waa sida habsamar inuu kasii qurxanaada maan wax dib u dhaca ma jiro haddana waxaan rajaynayna inaa intaan kasii fiican aan hore usii wadno insha allahu tacaala ayna mustaqbal u noqdaan caruurta waddankaa ku dhaltay ku kartay oo wax baratay inay ay la wareegaan berinay insha allahu tacaala ayagana ay sii wadi doonaan waayahay muuse waa mahadsantahay marka hadafka muxuu yahay hadafka loo bilaabay iyo halka la tiigsanayo hadafka loo bilaabay wuxuu yahay in maadaama waddan qurba aan joogno caruurna aan aan aan noogu dhalanayso in caruurtaas ay ay ay ay ay ogaadaan sportiga wuxuu yahay wuxuu yahay dhexgalka bulshada waxay tahay ummadda ayaga ay ka yimaadeen orijinkooda waxa uu yahay inay ummaddaas isku bartaan maadaama wixii aan bixinay soomaali week canadian soomaali week u yahay oo oo intaan inaan qurbihii ummaddii oo dhan ku wada baahsan inay isku yimaadaan dhalinyaradii isku bartaan dadkii waaweynaa oo inta filaan inay isku bartaan mustaqbalka carruurtan inay fahmaan sportiga wuxuu yahay sportiga laftirkiisana waa taqaana waa waxyaabaha ummadda ka hor istaaga waxyaabaha annagan xumaatada aan aan u naqaano ama baluud ha ahaato ama meel xun aadis ha ahaato waxyaabaha looga reeb inay tahay sportiga intaan u aasaasnay oo annaga wuxuu naga soo ognahay meesha aan aanan sportiga wuxa uu yahay macnihiisa aanaan aanan wadankii aan aan aan kala nimid marka intan sportiga wax weyn uu ka yahay marka muhiimadda waxay tahay in carruurta lagu ilaaliyo annagana isku dhex galno bulshada adduunkana kala qayb qaato insha allah waayahay marka dadka soomaalida ee ku nool magaalada toronto sidee ayay u arkaan sidee ayay u xiiseeyaan ciyaarahan sanadlaha ah wallahi wuu aad iyo aad iyo aad ay u xiiseeyaan nuur bukhaari oo de ku sheego dadka toronto la-aantoodba waxaan maba maban jecel ayaga ay u qabaan iyo wanaag ayaga ay u qabaan iyo waxtarkiisa ay arkeen iyay aad iyo aad iyo aad ugu faraxsan yihiin wataabad ayagana la-aantoodna waxaan maba maba qabsoomeenba sanad walbana waa la sugaa oo waaba waa waa la dhalsadaa inkastoo dhan la yidhaha weli inaad labadan wiig ka badaysaan oo bil aad ka dhigtaan ummad inta badan ay soo jeedaan de waddankaana waa taqaanaa qof laba laba isbuuc ka badan qof fasaxa qaadan karaa waa yar yahay marka laakiin toronto waxay u arkaan arrin aad iyo aad iyo aad maasha allah u ah oon aan la heli karin marka la-aantood maba maba socdeenba ayagaa aan kudhisanaa waayahay marka garoomada aad ku ciyaartaan ma garoomada dadan miya oo xiran mise garoomada furan oo caadiga garoomo waa centennial park aa la yidhaahdaa waa garoon aad iyo aad u weyn oo garoomada waaweyn oo sida stadium qudusho oo aad soo xasuusanaysaa soomaaliya dadka taasay u yaqaani waagii cayaarihii sayraha la dheeli jiray garoomadaas oo weyn oo banaanka lagu wada dheelaa waa isbartiibo weyn tigida lagu galo tigid lasoo goosto la galo la daawado loosoo daawasho tago waa adiga waa un waxaay ku xasuusinaysaa cayaarihii gobolada soomaaliya cayaarihii siiraada soomaaliya adigoo aadaya iyo ummadda soomaaliyeed ay u arka ay u arkaan marka waa waa outdoor waaye waana banaan waaye waana stadium waaye marka waa me waa meel lagu xisaabtamo sanad walba oo loo yimaado somali soccer tournament waaya marka caqabadaha ugu horreeya ee idinka hor yimid iyo kuwa hadda aa wajahaysaan haddii aad nala wadaagto
wax walbo horta la sameeyo waagii hore ay caqabada waa waa iska jireen oo caqabada waa waa imaanaya markaa wax wanaaga ama shaqal qabanayo waa waa xaaladda waktigaasna lagu jirin waktiga dee soomaaliya waxay ahayd ninetyada waa taqaanaa oo civil war dhacay oo adduun dhacay oo ummadihii kala kala irdoobeen oo la kala haaday marka caqabadahaasa waagii hore na qabsaday oo dhinaca dirta qabyaalada ahaato dhinaca siyaasadda ahaato dhinaca ahaato wa walaakin wa wa wa wa waa kasoo gudubnay alxamdulilah waktigii hadda waxaa aa lagu jiraa qof walba maxaa ummadda horumar u ah maxaa wanaag u ah hadda so far wax hadda caqabad ah hadda maanta oo dhigi karno caqadabaas cunaa idin haysto ma jiraan laakiin waa hore waa u jireen oo waa lasoo maray caqabado badan waxaa loo gudbaa waktiga agnaana annagoo dad badan waxgarad aho sports aho wanaag wanaaga jecel oo ummadana nine- nine- sa- sagaashan iyo sagaal boqolkiiba dadka wanaaga jecel waaye boqol kiiba sagaashan iyo sagaal sooma soomaalida haddii leadership wanaagsan ay helaana en- en- en dad follow dhiso jecel inay da- ay dabagalaan ninka hogaamiyaha fiican dabagalaan jecel waaye ummad haddii hogaan fiican iyo wax indhahooda ay ku arkaan ay helaana waa waa ummad ah, en- en raacayso meesha wanaag iyo wax uu ku jiro haddana hadda adduunka o dhan laga daawadaa waxaan waa waa waa la wada arkaa wax hadda toronto keliya hadda ku kooban muusnaqan america adiga aa joogto wax soo arta europe oo dhan ingiriis and sweden ahaada waa sida looga soo qayb galo waa oo qof walba sugaysa waa artaa wixii hadda waa waa waa waa waa gurubaysi iyo dad yar iyo qaardi wixii waa ka baxeen ummadii o dhanna hadda waa waa u eh en- en- in sanad walba ay kasoo qayb galaan en- en ama daawasha usoo qayb galaan ama cayaaraha usoo qayb galaan ama ah, marka caqabadii kolley hadda jiro ma jiro waa waa dad- ummadina waa iswada caawineen hadday noqon lahayd eh, dadkii ciyaartoyda ahaa hadday noqon lahayd shacabkiida hadday hadday noqon lahayd ganacsadii hadday noqon lahayd en warbaahintii hadday noqon lahayd fanaaniintii hadday noqon intoo dhan waa waa waa iswada garabsanay marka meel maanta oo oo la dhihi karo meeshta caqabad ka jirta oo hadda un ma jirto waa un en- en dhalinyaradi waddanka ku koran ayagana wixii waa arkeen boqol kiiba sagaashan un waxa sideetan waxa imaanaya oo daawanaya dheeli hadda waa dhalinyaro youthka ay ay u badan yihiin marka alxamdulilah waa waa wax lagu wada farxo ummaddan ay ku wada farxdo annagana aan ku faraxsannahay adduunka o dhan loogu faraxsan in cayaarta noocan camal ay ay ka dhacaan waana meesha laga asaasay magac la yidhahdo soomaali week magaalada toronto laga asaasay haddana adduunyada uu ku wada baahay oo meel walba uu- uu yaallo en adduunka daafihiisa oo qurbahoo dhan uu yaallo marka marka soomaali laga soo tago meesha keliya loo soo dhigdo oo maanta lagu xasuusanayo soomaali magaaladan toronto iyo cayaarahan soomaali weyn noqdaan waa mahadsantaha muuse ee khadka iigu jir dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegeyno ciyaaraha toddobaadka ee magaalada toronto oo ah ciyaaro sanadle ah oo soo jiray wax ka badan soddon sano Ee, haatanna aan aadno dhinacii dhegeystayaasha Ee, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal magacayga waa farxaan cali jimcaale Een, waxaan deganahay magaalada toronto ee dalkan canada ciyaarahan waxaa la qabtaa muddo aada u badan inta badanna waxaa la sheegaa in lagu badbaadinayo dhalinyarada laakiin dhibaatooyinka dhalinyarada haysata oo dilalka ay ku jiraan weli waa mid taagan marka su-aasheeda waxay tahay maxay dadaalada aada wadaan wax uga tari la- la-dahay dhibaatooyinka haysata dhalinyarada mise gaartaan dhalinyaradii la rabay in la badbaadiyo ee laga mashquuliyo een waxyaabahan kale ee u sababaya dilalka iyo dhibaatooyinka kale waa maadsantihiin Eh, farxaan aad iyo aad ayaa umahadsan tahay walaalkay En- su-aashaadana waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah En, horta dhibaatada meelaysa dhibaato ka jirin adduunyada ma jirto dhibaatana waa waa jiri jirta waana waana jiraysaa waana jiri doontaa laakiin dhibaatada laga sheegayo eh, magaalada special toronto annaga aan aan mid ku nahay wakti ay jirtay oo oo- oo xanuun badneed way jirtay laakiin hadda sidii dhibaatadiisa u jirto uma jirto En- en- en, kadib markii annaga aan wax walba waxa fiksa gareyn karo ama looga hortegi karaa community oo oo oo midoobo En- en- en, sida culumaudiinkii isboortigii iskuulaadkii En- en- en, la isu keeno haddan intii anaga waa isku wada nimid wax badan oo badanna waa isbedeleen isboortiga haddaa aragto boqolkiiba sideed maanta waa dhalinyarada youthkii En, masaajida haddaa aragto waxaa buuxina dhalinyarada youthkii waxaasna wax laga soo laga laga soo shaqeeyey waaye En- en- en, en, sidii hore oo oo- oo oo- because system waaye systemkiina hadda aniga waa haddaan reer tulanahay waa waa dhex galnay haddii heer ay gobol ay tahay iyo heer federalba ay tahayna waa waa ku dhex joornaa iyo heer school school school trustee maanta waa dad school trustee haystaan haysanaa gobolkii dad madax ka ah brofes federaalkii dad ma- madax ka ahna aan haysanaa systemkiina waa dhex galnay waxyaabaha dhibka jira waxaa waaye systemka haddaadan dhex gelin unitygaaga wuu yaraanaya marka hadda systemkiina waa helnay dhalinyarada hadda maanta ayagaaba siyaasadii iyo horumarkii iyo wax walba uu ordaayo En- en- en, wax badan wax badan oo badanna waa waa waa- waa iska bedeleen waxyaabihii lagu qiinay oo- oo le waxba ciyaalba isdili jiray ciyaalbaa siin jireen En- en- en- en, seventy percentage hadda waa waa waa waa waa naga hareen intii yaroo dhimana insha allah waa waa waa waa dhamaanaysaa laakiin waa waa shaqo aad iyo aad iyo aad muhiima aan laga qabtay arrintaas hadday waalidiin noqoto hadday sports noqoto hadday xulmaudii noqoto En- en- en- en- en, hadday warbaahin noqoto inta waa waa waa waa- waa laga qayb qaadanay haddii booliiska waddankan ay noqoto in booliiskii iyo iyo iyo iyo iyo dhalinyarada laftirkooda inaan miitino wal loo wada qabto ay wada hadlaan oo fikran dhex galaan inta waa ka shaqeyna waana waana waana waana waana dhammaan doontaa insha allahu tacaala sidaa malaysana farxaan intaas ayaan kugu soo koobaya jawaabtooda maasanta waayahay dhegaysto kale ayaa isna eh, su-aashan kusoo weydiiyey
magacayga waa ayaan axmed ciyaaro a qabataan wiilala u qabataan badanaa waana wax fiican oo wiilasha inaa ku badbaadisana u samaysin laakiin gabdho badanoo waxaa jira ciyaaraha jecel maxaad u qorshayseen gabdhahaaseti
ayaan aad iyo aad umahadsan tahay waana arrin muhiim ah arrintaas Een, een, maadaama waddankan canada aan joogno especially magaalada toronto iyadan howlahaas waa ku ku tala jirno haddii gabdhihii so- eh, eh, basket noqon lahaayeen iyo haddii kubadda cagta noqon lahaayeenba waxyaaba hadda caqabadaha naga haysto waxay tahay inaa macalimiin oo waxaan raadin weynaa basketball gabdho ah iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo haddii aan intaas aan aan aan- iyo macalimiin oo kubadda cagta gabdha oo oo- oo baro Een, een, waana waana insha allah waan ku tala jirnaa hadda Een, een, een, sanadkanba ba- ba- waqtiga hoos noo soo gel inaan gabdha oon oon u qabano waa waa waa rabnay oo oo basketball oo macalimiin ah marka insha allahu tacaala waa waa ku tali jirnaa waana waana arrin aad iyo aad muhiim u ah oona een, een, gabdhahana ay aad iyo aad iyo aad muhiim maadaama annaga hadda xoogaa dadkii muslimiin ay yihiin macalimiintii iyo wixii iyo waddankiina waa waa waa jiraan howlahaasna waa waa waa- wax badan aan iska weydiinay waana imaanaysaa insha allahu tacaala haddii kubad cad ay noqoto iyo haddii oo iyo ay cayaaro kaleba ay noqdaan iyo haddii basketball ay noqotoba inta waa ku tali jirnaa inaan aan aan- aan gabdha macalimiin aan aan u helno Een, een, rag macalimiin badan oo- oo experience iyo wax walba u leh waa haysanaa inaan inaan isku darno oon aan insha allah aan aan- aan sameyno waana mustaqbalka waan arki doontaa insha allahu tacaala
Eh, muse waa mahadsan tahay muuse een, eh, yaa idinka caawiya qabanqaabada iyo maaragtay isku dabaridka eh, tartamada noocan oo kale ah ka caawin haday noqoto haddii aad dhinacee dhaqaalaha inaad uhadlaysaan aan aan aan umalaynayaa hag dawlad federaal ama dawlad provincial hadda oo anaga lacag na siiso barnaamijkan loogu talagalay boqol kiiba boqol ma jiro laakiin annaga is caawinaa si communitiga een, een, soomaalida oo waddankan kuna ganacsada ha ahaato eh, shaqaale ha ahaato eh, dumar ha ahaato dhalinyaro ha ahaato annaga is caawino oo oo oo ayaga jeebkooda aan- aan- aan naga siiyo Een, een, iyo annaga oo oo- oo- oo tigidhaa diyaariyo oo tigidha gado oo cayaaraha isu- lagu gado isbartiibad in la- la- la- lacag lagu galo een, way- een, ganacsatada waddankan aan ku nool intaas aan aan aan aan isku habeen iyo anigoo volunteer ku shaqeyno oo aan aan aan aan aan aan- aan- aan lacag ku qaadanin wixii aan aan sameynin hawsha aan aan aan ku jirno laakiin marnaba ilaa ay hadda fan oo is- cayaarahaas aan ku qabano oo naga soo galo ama dawlad dhexe ha ahaato ama dawlad eh, sare ha ahaato een, weli hadda ma ma jiraan barnaamijka aan qabanana haddii macnaha waa la qiimeyna la yidhahdo waa barnaamij laba boqol saddex boqol oo kun lagu qabto waaye annagana hadda daagtul waxaa naga galo waa ilaa lixda ilaa toddobaatan kun oo doolar wax boqol doolar kuna gudan waaye intaasna shacabkeena aan ka helna horyara horinaa waa waa adduunkana hadda adiga aad isku filnaato Een, een, een, een. waxa kalena waa insha allah waa waa waa waa imaanaya waxtarkeena kulligeen waa la rabna mustaqbalkana kulligey waa dawladda kanada waa waa arki doonta haddii ay wax noqon doonto laakiin so far ilaa dukaan sana arkaysid Een, een, dad badanna waa og yihiin magaaladan way joogaan annaga isdabarno annaga waxayna ku kooban waana maasi adiga mudan ee dhegaysto kale ayaa su-aashan kusoo weydiiyey Ah, magacaygii waa nuurudiin moxamed nuurow waxaad qabataan tartamo kubadda cagta ah laakiin maadaama aan deganahay waqooyiga america waxaa aada loo xiiseeyaa basketballka marka maxaa idinka hortaagan inaad qabataan tartamo basketball ah waa mahadsantahay Ah, aad iyo aad iyo aad u mahadsan tahay horta tartamo basketball waa waa waayihii waa waa la qaban jiray xoogaa hadda inuu gaabila soo dhex galay toron- eh, toronto Een, een, een, een. laakiin anoo su-aashii isku celinaya aniga hadda hadii marka aan- canada iyo iyo iyo america markaan dhahno basketball wuxuu number one ka yahay een, maanta n b a oo ummaddan ay aad iyo aad u xiiseyso waa waa waa america every gobol every land haddii amaantaana muxuu basketball u u qabo oo loo qabo waayo oo tournamentiya waa waa waa waa waa su-aal qiime ah meeshaas camal ka imaanayso Een, een, waana la qaban jiri kan annaga toronto ahaan waana waana hadda waana waan haddana waa soo socotaa dad badan oo macalimiin oo cayaal hay cayaal hay jira ah, jiro oo oo meesha noo wada joogo oo macalimiin wada ahay Een, een, ayagiyaa xoogaa inta un kala mashquulay oo hadda gaabkii meesha u ka baxay laakiin mustaqbalka waa soo socotaa basketballka ah, america iyo canadaba inay arrintaas ah, wa- oo wadahadal badan noo socdo inay arrintaas ama america ha lagu qabto ama canada ha lagu qabto ama cayaaraha suminka laga qayb galo howlaha aan ku jirno ay kamid tahay inay kaalin weyn ka qaataan sida ah, kubaddan cagta ah, loogu hirgeliyey inuu basketkana labada wadanba oo- oo basketka ka horumarsan haddii waddanka ay dhaqaalo noqod ka wada fiican laakiin wadahadalkii iyo wadatashii kulli waa waa noo socda dad nooga aqoon badan oo experience badan nooga daal badan waa waa joogaan ayagana waa la fidhisan waa la tashaynaa insha allah waan imaan doonaa mustaqbalka waana arrin aan aan aan ku dirim garaynayn aan aan rabno mustaqbalka inaan aan aan soo saarno sababtoo ah waddankan aan ku joogin iyo america soo su-aasha isugu jeedsa labadaba waa laba waddan ku hormaray basketballka oo aada loogu xiiseeyo marka waa waa waa ku kori jirnaa insha allahu tacaala ama dadkii hore khibradda lahay aan la kaashano ama dhalinyaro soo wada baxdo hadda wada joogto aan la kaashano insha allah waa waa mustaqbal soo socda waa waa la samayn doonaa basketball aad aad aad aad aad ku faraxdaan ood aad ka heshaan oo sidaas kubaddan cagta u gashaan ama insha allah waa imaan doonaa waana mahadsantaha waayahay marka muuse n dabcan ciyaaraha noocan oo kale ah ciyaartooy ayaa ka soo baxa oo noqon kara xirfadlayaal kubadda cagta ma jiraan ilaa iyo hadda ciyaartooy aad soo saarteen oo maaragtay wax taray xulka qaranka xiriir intee leeg ayaan idinka dhexeeya ama iska warqab intee leeg ayaad maarata iska warqabtaan xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya
wallahi xiriir kubadda cagta ee soomaaliya aad iyo aad aan wada xiriirnaa dad wax badan naga wada dhexeeya waaye maadaama hadda bay noo soo magacaabeen ambassador xiriirka soomaaliyada kubadda cagta ee north america iyo siin xasmad ay soo magacaabeen inay soo magacaabaan waxaa keentay xiriiro badan naga aan wada leenahay aan aan wada shaqayno iyadana waa waa xirib aad iyo aad nooga dhexeeya iyada waa dirnaa ciyaartooy badan oo qarankana anfaco oo soomaaliya anfaco oo oo ama america ha ka tago ama canada ha ka tago ama yurub ha ka tago waa waa qaranka waa waa caawinaa cayaarahana waa waa laga xulaa oo dad markaas las yidhaahdo waxbay ka teli karaan oo waa la fiirsadaa qaranka waxu qaban karaan waa wa waa diyaarinaa waana waana waana last twenty years waa waa waa qaranka waa caawin waan udiraynay waana waana waana waana waana xiriir fiican oo aad iyo aad usaxiir hadhan haddana wakiil ulusa u joogo oo maalinba cayaara yimaado fiirsado kana kana warqabo anagana aadaan uxiriirnaa sanadkan inuu xiriirka yimaadeen waa ku tali jireen haddana waa arrimo farsamo awooda dhacay maadaama hadda doorashii waxay soo baxeen xoogaa dib ay udhigteen marka waa xiriir fiican aad u wanaagsan naga dhexeeyo cayaartooy badan oo magac len waa u dirna sanadka under twentyga waa ilaa saddex ciyaartooy oo oo taranta ka socoto kan socotaa waa dirnay yurub waa laga diray waa waa xiriir fiican aad iyo aad u wanaagsan naga dhexeeyo waana waana wada shaqayn fiican naga dhexeyso waa waana wanaagsan adigaa mudan ugu dambeyntii marka fariin noocee ah ayay ciyaarahani ay udal u dirayaan bulshada
bulshada soomaaliyeed meel bay joogaan qurbaha waxaan leenahay cayaarahan waa cayaaro laga soo shaqeeyey oo wakti badan la geliyey oo ummad badan isu keeno oo adiga inaad joogtay ma aqaana inaad last year dhinaca warbaahinta aad warbaahin adduunka oo dhan iswada isku arko fanaaniin adduunka meel walba ka yimaada isku arko sports magacla meel walba isu yimaada isku arko marka cayaaraha balow qof walba adduunka meel walba uu ka joogo horumarkiisa iyo wanaagiisa inuu shaqeeyo idinkana dhinaca warbaahinta waxaan fariin idin dirayaan kugu mahad celinaya gaar ahaan v o e da gaar ahaan every year barnaamijka nooga soo qayb galo wakiilkeena xuseen nuur xaaji inta noo joogo v o da wakiilka u ah iyo iyo walaalkeena madaxa v o e da cabdiraxmaan yewar oo every year meeshan igu yimaado oo nala joogo waxaa ugu mahad celinayna inay aad iyo aada ugu mahadsan yihiin iyo waryaheena weynaayo oo magaalada nala deganaa jiro oon ilaa soomaaliya ku raxaysanayay banaxad daadurey dhammaan v o e da shaqaalaheeda waxaan leenahay barnaamijkan iyo howlaha aad darskiin aad bulshada u haysaan iyo gaar ahaan urug today iyo somali week aad uhaasana aad iyo aad kaga mahad celinaynaa gaar ahaan warbaahinta oo dhan oo waddankaa joogtana annaga waa aaday noo caawinaan oo ay ka qayb qaataan ummadda soomaalida meel bay joogaan waxaan leenahay waa toddobaadkii soomaalida waa farxaddii toddobaadka soomaalida waa toddobaadkii xorriyadda marka waa aad loogu qayb galaa waana mahadsantihiin soomaaliya waxaan leenahay hala midoobo hala walaaloobo waddankeena ilahay noo hagaajiyo waana mahadsantahay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa muuse dhiblaawe oo ku magac dheer muuse abtiga oo ka mid ah guddiga soo qaban qaabiya tartanka kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida ee magaalada toronto ee dalka canada waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka dhegaystayaal waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo